بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan ku soo jirnay taxanaheennii ahaa ayaan ka digtoonaanaa duularka laga digtoonaanayo waxaa ka mid a dadka sunnada inkira oo sunnadii rasuulka sala alla alay slama iska diida waxaana ugu magac dheer hadda zamankan la joogo kuwa qur-aaniyiin dadku u yaqaanaan ayaguna ahlu qur-aan isku magacaaba oo labadii xalqo ee aan soo dhaafnay aan ayaga uga hadlaynay oo marna maaragtay guud ahaan aan ka hadalnay xaalkooda tii ku xigtayna ay ku saabsanayd xukunkooda islaamka dhexdiisa oo aan ku caddaynay inaanay muslimka shaqo ku lahayn qeybtii saddexaad waxaan bilownay inaan ka jawaabno shubahaadka ay dadka la dhex wareegayeen haddii alla yidhaahdo qeybtan afaraadna jawaabtii shubahaadkooda aan ka jawaabaynay yaan sii wadaynaa waxay kaloo yidhaahdeen nimankan maaragtay ahlu baatilka ah ee ahlu qur-aanka isku sheegaya sunnadu waxyi maaha bay leeyihiin ee waa wax gadaaladamba intii la sameeyey rasuulka sal slm loo tiiriyey xataa hadday ansaxday leeyihiin oyba ka sugnaato rasuulka sal slam na laaban far inaan raacna bay leeyihiin warkooda marka khulaasadooda waa kaas laakiin bayb bay ku sheegeen waxaan ay sheeganayeen ay leeyihiin axaadiistaani rasuulka sal slm kama soo fulin ay leeyihiin oo rasuulku sal alla alay slam ummaddan saddex iyo labaatan sano yuu la joogay markaasuu wuxuu faraayey waxa la raaligelinaya oo ay janno ku gelayaan wuxuuna ka reebayey waxa alla uu ka reebay ee naarta gelinaya wuxuuna ku tarbiyeynaya diintan saxda ah ee lagu soo dejiyey marka intaa uu ummadda dhex joogay rasuulka sal ly slam ma waxaa la leeyahay qur-aanka unbuu ku akhrinayo wax asaga dhinaciisa ka imaanayo ma jiraan marka nimanka waa niman beenlowyaal ah oo alla wuxuu yidhi huwa aladii bacatha fi lummiyiina rasuula minhum yatluu calayhim aayaatihi wayusakiihim wayucallimuhum alkitaaba walxikmata alla waa midka ummiyiinta kasoo dhex saaray rasuul ayaga ka mid ah oo aayadihii ku akhriya oo tahira oo kitaabkii xikmada bara marka waxaan kitaabka ahayn oo ka siyaadaha jira oo uu rasuulka sal slam dadka baraayey waana uu tarbiyeynayey xikmana waa baraya xikmadu waa sunnadii rasuulka sal ly slam aayad kalena sidoo kale aluu wuxuu sheegay yucallimukum alkitaaba walxikmata aayadda suurat lbaqara suurat nisana wa anzla allahu calayka alkitaaba walxikmata suurat lbaqara sidoo kale haddana wadkuruu nicmat allahi calaykum wamaa anzla calaykum min alkitaabi walxikmati yaciidukum bih marka wax lin kusoo dejiyo kitaab iyo xikmo ah marka rasuulka sal slam laba waxyi baa lagu soo dejiyey waa kitaab iyo xikmo ahlucilmiguna waxay ku fasireen xikmada inay sunnadii rasuulka sal slam tahay qataadaa laga wariyey tafsiirkaas abuu maalik baa laga wariyey muqaatil ibnu xayaan baa laga wariyey yaxya ibnu abi katiir baa laga wariyey imaam shaafici marka wuxuu leeyahay kitaabkiisa risaale la yidhaahdo alle qur-aankiibuu sheegay oo kitaabkiibuu sheegay qur-aankii baan laga wadaa xikmadna alla waa uu sheegay ahlucilmiga aan ka raalliga ahaa ee qur-aanka yaqaanay waxaan maqlay buu yidhi iyagoo leh alxikmatu sunnatu rasuuli illaahi sala alla alay slam xikmadu waa sunnadii rasuulka sala alla alay slam warkaasina waa war saxa buu leeyahay maxaa yeelay qur-aankii baa la sheegay kadibna xikmadiiaa lagu xijiyey markaas alla wuxuu sheegay inuu ku galladaystay khalqigiisii inuu kitaabkii xikmadii baray marka ma bannaana buu leeyahay allah ku cilmi badane in meeshan la yidhaahdo xikmada macnaheedu waa wax kale in la yidhaha maaha waa in la yidhaha waa sunnadii rasuulka sal ly slam maxaa yeelay waxaa lala xiriiriyey kitaabkii alle ibnu jariir tabari oo mufasirkii weynaa ahaa isaguna wuxuu leeyahay jamaca ahlu cilmiga kamiduhu waxay ku fasireen waa dadkii mufasiriinta moogtahay qur-aanka fasiraadiisa looga dambeeyey xikmadii waxay ku fasireen oo weliba aayad gaaruu ka hadlaya markaa yuuti alxikmata man yashaau waman yuuti alxikmata faqad uutiya khayran katiira qaar baa marka qur-aanka ku fasiray laakiin xikmadii ku soo aroortay aal cumraan iyo meelo kale yucallimuhum alkitaaba walxikmata waxay yidhaahdeen waxaa laga wadaa sunnadii rasuulka sala alla alay slam sunnooyinkii baa laga wadaa ay leeyihin ilaa sunnada lafteedu waa waxyi marka wuxuu ku leeyahay labada tafsiir mid walba oo meeshiisa waa ku saxsan yahay buu leeyahay sababtoo qur-aanku waa xikmo oo alla wuxuu u kala dhigdhigay dadka u sugay xalaashii xaaraanti yaa qur-aankii lagu caddeeyey amarkii nahyii baa lagu caddeeyey sharaacidii baa lagu sii kala dhigdhigay marka waa sidai alla uu ku tilmaamay qur-aankii walaqad jaaahum min alanbaa'i maa fiihi muzajar xikmatun baaliqa xikmad oo xeel dheer baa u timid sidoo kale marka ibnu jariir wuxuu leeyahay sunnooyinka rasuulkuna sal lla ly slam ee uu ummaddan u jideeyey waa waxyi alle iyaduna marka waa xikmad waa oo xaqii baatilkii lagu kala saaray oo lagu caddeeyey wixii qur-aanka si duuduuba loogu sheegay oo dadki lagu baray macaanidii qur-aanka kitaabkiisa marka tahdiib alaathaar wasunan la yidhaahdo kitaabkiisa tahdiib alaathaar wasunan la yidhahdo yuu ibnu jariir tabari warkaas ku sheegay maxamed nasrulmarwasi sidoo kale wuxuu leeyahay culammadu xikmada waxay ku fasireen assunnay ku fasireen sababta kitaabkii waa la sheegay markaas kadiba alxikma la sheegay wow baa loo dhexaysiiyey waa laysku cadfay taasi waxay kutusinaysaa in xikmadu ay tahay wax kaloo aan qur-aanka ahayn waana sunnadii rasuulka sal slam uu jideeyey ee aan qur-aanka lagu sheegin haddii aan saa la dhihinna waxay la mid noqonaysaa iyadoo la yidhi wa anzala caleyka alkitaaba walkitaaba kitaab kitaab baa lagugu soo dejiyey haddana kitaab baa lagugu soo dejiyey noqonaysaa taasina waa baciid buu leeyahay marka nasiib darrada maaragtay dhacday waxaa ka mid a nimankaa aan qur-aankan u abtirsananaa leh inay leeyihiin alla waa uu ka beri yeelay rasuulka sal slam axaadiis oo axaadiis in maaragtay qur-aankii lala dhinac wado waa kufri iyo shirki bay ku leeyihiin marka nimankan waxaan leenahay daalimiinta ah bal keena meesha alla uu rasuulkiisa sal ly slam uu uga beri yeelay axaadiista iyo meesha maaragtay axaadiista inay kufriga shirki taa lagu sheegay rasuulka sal sl marka hadalkii uu ku hadlaayey iyo ficilka uu samaynayey iyo taqriiraadkiisii miyuu maaragtay ka beri noqonayaa alla wuxuu leeyahay laqad kaana lakum fii rasuulillahi uswatun xasana rasuulka alle waxaa idinkugu sugan ku dageesho wanaagsan wuxuu kaloo yidhi alle wain tutiicuuhu tahtaduu haddaad ateecdaan rasuulka sal slam waad hanuunaysaa qofkii yidhaha marka rasuulka sal slam in la ateeco oo la raaco yaa shirki ah qofkaasi qof rumaysan ma yahay labadaas aayadood aan akhrinay maya ma rumaysna marka wixii alle uu xujo ku soo dejiyey in gaalnimo iyo lagu sheego iyadaa gaalnimo ah waa niman marka aada u dhiiran waana la kacabsanaynin marka xukunka allah iskaleh haddii aayadaha qaarkood lagu sheegay in alxukmu ilaa lilaahi yani xukunka allah keliya iskaleh haddi xukunka allah iskaleh laakiin wuxuu alla xukumay in rasuulka sal slm la raaco xukunka allah iskaleh laakiinse alla wuxuu xukumay in rasuulka sal slm la raaco oo la ateeco yaa ayuha aladiina aamanuu atiicuu llaha wa atiicuu rasuula wa uli lamri minkum yaa alla u leeyahy allana ateeca rasuulkiina ateeca kuwa ulilamri ahaay idinkan ka mid ahan ateeca fain tanaasactum fii shayin haddaad wax isku qabsataan marka adinka iyo kuwa ulilamriga ahaa farudduu ila allahi warasuuli alla iyo rasuulki u celiya in kuntum tu'minuuna billahi walyowmi alaakhir haddaad tihiin kuwa rumaysan alla iyo maalinkii dambeeyey oo qur-aankii waa loo celinayaa rasuulkiina waa loo celinaya sal sl markuu noolaa markuu dhintayna axaadiistiisi baa loo celinayaa aayad kale alle wuxuu leeyay wamaa kaana limuminin walaa muuminatin idaa qada allahu warasuuluhu amran an yakuuna lahum alkhiyaaratu min amrihim uma bannaana qof mu'mina iyo qof mu'minad ah haddii alla iyo rasuul wax xukumaan in ay khiyaar lahaadaan ay waxay rabaan iska doortaan waman yacsi illaha warasuulahu alla iyo rasuul qofkii caasiyana faqad dalla dalaalan mubiina baadi cad buu lumay qofkaasi aayad kale alle wuxuu yidhi man yutic arasuula faqad ataaca allaha qofkii rasuulka ateeca alla waa uu ateecay aayad kalen alle wuxuu yidhi wamaa arsalnaa min rasuulin ilaa liyutaaca biidni illaah rasuul ma aanan soo dirin yani weligeenba ilaa waxaa loo soo diraayey in la ateeco idanka alla lagu ateeco waxay kaloo nimankaani yidhaahdaan xadiidka qoritaankiisii dib buu u dhaca bay yidhaahdaan marka wax gadaal dambede laga qoray see marka laisugu hallayn karaa bay leeyihin jawaabtu waxay tahay saxaabadu rasuulka sal ly slam waa ay ku dadaali jireen in xadiidka rasuulka sal slam la qoro intii uu noolaa rasuulka sal slam iyo markuu dhintay kadibba asagaana ogolaaday rasuulka sal slam saan bilowga horeba soo sheegnay oo xadiiska qaarkood ku sheegnay abuu hureyra wuxuu leeyahay maa min asxaabi nabiyi sal ly slam axadun akhara xadiidan minii ma jira buu leeyahay qof ka mid a asxaabta rasuulka sal slam oo aniga iga xadiis badnaa ilaa ma kaana min xadiisi cabdillahi bin camrin ilaa wixii maaragtay ahaa xadiiskii cabdillahi bin camr bin caas moogiye fa innahu kaana yaktubu walaa aktub isagu waxbuu qori jiray rasuulka sal ly slam wax uu ku hadlo waa uu qori jiray cabdillahi bin camr bin caas anigusa ma qori jirin buu leeyahay bukhaarina wuxuu wariyey xadiiska abu hureyra in rasuulka sal slam markuu maka furtay in abuu shaah la dhihi jiray oo reer yamaneed ahaa uu istaagay markaasaa rasuulku wuxuu yidhi sal slam markaasuu ninkii wuxuu yidhi abuu shaah ahaa uktubuu lii yaa rasuul allah wax ii qora buu yidhi yani waxaan aad sheegayso ma xafidi karuu leeyahy moogta ii qora markaasaa rasuulku wuxuu yidhi sal slam uktubuu li abi shaah abuu shaah wax u qora buu yidhi waxaad iga maqasheen u qora bukhaari wuxuu wariyey marka sanadkiisa ku wariyey can abi juxayfa wuxuu yidhi cali baan waxaan ku yidhi cali bin abi taalib hal cindakum kitaabun wax qoran miyaad haysaan oo macnaha idinku gaara idinka qaala wuxuu yidhi laa maya wax nagu gaara ma jiraan ilaa kitaaballah kitaabka alla moogiye waa qur-aankii ila kitaabullah ow fahmun uctiyahu rajulu muslim ama fahm dheeraad ah oo alla uu qof siiyo muslim ah aw maa fii hadi saxiifa ama wax waraaqdan ku qoran waraaq buu haye marka qultu wuxuu yidhi famaa hadi fii hadi saxiifa famaa fii hadi saxiifa waraaqdan maxaa ku qoran qaala wuxu yidhi al acaaqlu waa diyooyinkii xadiis diyooyinka ka sheekaynaya ah waraaqdan ku qoran buu yidhi wafakaaku lasiiri iyo in la furto qofkii muslimka laga qafaalay in gaadhada laga soo furto mararka qaarkood lacag baa lagu bixiyaa si looga soo furto walaa yuqtalu muslimun bikaafir tan saddexaadna waa maxay waxaa kaloo ku qornaa waa saddex xukun moogta in qof muslima aan loo dilaynin qof gaal ah marka bukhaari iyo muslim baa wariyeen marka bukhaari baa wariyey saan soo sheegnay muslimna waa uu wariyey meeshan hadda lasoo daliilsanayey oo maxalushaahidka iyo diyooyinkuu sheegay iyo waxyaabo kale oo riwaayada abu juxayfa ka siyaadsan imaam axmed wuxuu wariyey musnadkiisa ku wariyey xaakimna wariyey kitaabkiisa mustadraka ah min xadiidi abi qabiil qaala abu qabiil baa wuxuu yidhi kunaa cinda cabdillahi bn camr bn caas cabdillahi bn camr bn caas bama la joognay wa su'ila waxaa la weydiiyey ayu lmadiinatayni tuftaxu awala labada magaalo tee la hor furan doonaa dee in la wada furan doona labadaba waan loo sheego axaadiistii baa sheegaysee tee horaysa oo la hor furanaya alqustantiniya aw ruumiya qustantiintu marka waa meesha hadda istanbul la yidhaahdo waagii hore waxaa haysan jiray nimankan kirishtaanka ah roomaanka ah mase roomadii lafteedii hadda talyaaniga ku taalla caasimadooda ah waaba la furan doonaa labadee waa la ogyahaye yaa horayn doona yaa la weydiiyey cabdullahi bin camr as cabdullaahi baa marka wuxuu u yeeray marka sanduuq meel meeshaana yaallay oo xalaqooyin lahaa wuxuu ka soo saaray kitaab ku dhex jira cabdullaahi baa wuxuu yidhi marka baynaa naxnu xowla rasuulillahi sal sl naktubu annagoo rasuulka sal slam la joogna oo wax qorayna id su'ila rasuululahi sal slam ayu lmadiinatayni tuftaxu awala waxaa la weydiiyey rasuulka sal ll slam labada magaalo tee la hor furanaya qustantiniyatu aw ruumiya yani istanbul mase rooma yaa la hor furanaya markaasaa rasuulku wuxuu yidhi sal allahu alay wasalam madiinatu hiraql tuftaxu awala meeshan hadda hiraqla joogo yaa la hor furan doonaa buu yidhi qustantinuu ka wadaa waa istanbul middan hadda magacaas qaadatay koley boqor ayaga kooda ahaa yaa lagu magacaabay oo konstantin iyo waxaas la dhihi jiray saan qiyaasaayo marka iyaga kala jabay mogta roomaankiyaa kala jabay qaarna waxay joogeen rooma qaarna barigay soo aadeen oo istanbul bay ka dhigteen caasimad marka yani diinkoodu isku mid u ahaa laakiinse way iskhilaafeen madhab ahaan waxbay isku khilaafeen kuwan marka bariga jooga istanbul jooga xoog badnaa marka xadiidkaasna xaakim wuxuu leeyahy waa xadiid saxiixul isnaad sanadkiisu waa saxiix buu leeyahay bukhaari muslim laakiin ma werin dahabina waa ku waafaqay sheekh albaanina waa saxiix buu yiri sheekh albaan wuxuu kusii dara marka fiihi daliilun cala ana alxadiida kutiba fii cahdihi sala allah alay slam khilaafan lima yadunuhu bacdu alkharaasiin xadiidka waxaa ku jira cabdullahi bni camr in xadiidka rasuulka sal slam la qori jiray ama la qorayba waqtigii rasuulka sal slam sababto waa kan leh cabdullahi bin camr caas annagoo rasuulka sal slam ag fadhina oo hareeraha ka fadhina oo wax qorayna buu leeyahay yaa taa la weydiiyey marka saxaabadu way qori jireen xadiista rasuulka sal slam qaarkoodna waraaqay bay haysteenba sida tan maaragta cabdullahi bin camr ibn caas uu ishaarayo iyo saxiifo kaleoo jaabir bin cabdillaahi uu lahaa wadaad maxamed mustafa alacdami la yidhaahdo oo kitaab aad u qiimo badan qoro laba mujalladoo waaweyn ah diraasaat fi xadiis nabowi la yidhaahdo oo mustashriqiintan iyo dadka axaadiista maaragtay wax ka sheeg sheega uu ku radinayo iyo oo kitaab aad u qiimo badan ah yaa wuxuu ku koobay kitaabkiisa saxaabadii wax qori jiray ama waraaqa haystay wax ugu qoran yihiin ilaa iyo laba iyo konton saxaabi bay gaareen marka saxaabadu waa kaas asaasi wax u qori jireen haddii aan taabiciinta u nimaado waxaan arkaynaa in qoraalku uu aad ugu dhex faafsanaa dhexdooda waa ka badnayd waqtigii saxaabada taabiciinta marka wuxuu ka sheegay wadaadka maxamed mustafa alacdami la yidhaahdo ee waraaqa haystay iyo wax ku qoran yihiin boqol iyo laba iyo konton taabici buu ku sheegay waxaadna moodaa kolley inay ku camalfalaayeen warkii maaragtay cumar bin cabdilcasiis oo muslimiinta xukumayo markaa isagu oo magaalooyinkii u kala diray war u qoray oo yidhi unduruu xadiida rasuulillahi sl fajmacuu unduruu xadiida rasuulillahi sala alla alay slam fajmacuu fiiriya xadiidka rasuulka sal ly slam oo kulmiya hala qora buu yidhi abu bakr ibn moxamed ibn camr ibn xasm yuu amar siiyo wuxuu yidhi undur maa kaana min xadiidi rasuli lah sal sl faktubhu undur maa kaana min xadiidi rasuuli llahi sala ly slam faktubhu fiiri bal wixii xadiidka rasuulka sal ahaaday oo ka mid ah qor buu yidhi fa innii khiftu duruusa alcilmi wa dahaaba alculamaai waxaan ka baqayaa buu yidhi in cilmigii baaba'o culammadina ay dhintaan oo marka dadkii marka axaadiistii ay waayaan marka tabcu taabiciinkina aad bay marka iyadana ugu sii badatay inay axaadiistii qoraan iyo weliba wixii ay saxaabadii kasoo gaareen iyo taabiciintii iyo qoreen iyagu markaasay kala sannifoon oo kutub iyo abwaab iyo weliba xagga fiqiga ay u sameeyeen magaalooyinka waaweynaaye islaamkana culimmadii joogtay kutubtaas waa ay qoreen oo axaadiistu ay ku qoran tahay marka kutub sitada aad maqlayso gadaal damba ka timid bukhaari iyo muslim abu daawud iyo tirmidi iyo nasaa-i iyo ibnu maaja aad arkaysid asalkii cilmiga ku jira iyo xadiista ku jira waa wax waa hore la diyaariyo qornaa ibnu xajar wuxuu leeyahay kitaabkiisa muqadimada ah ee huda saari la yidhaahdo taabiciintii casrigoodii markuu sii dhammaanayey aathaartii baa la qoray iyo axaadiistii baababaa loo sameeyey markii culummadu maaragtay ay ku faafeen magaalooyinka oo ahlu bidicina ay soo baxeen ay bateen khawaarijtii iyo shiicadii iyo raafidada la dhahayay iyo kuwii qadarka inkiraayay iyo dadkii ugu horreeyey marka axaadiista jamciya oo meel ku aruuriya waxaa ka mid ah buu leeyahay alrabiic ibnu sabiix iyo saciid ibnu abi caruuba iyo rag kale baab kastana si gaaray u alifi jireen kadib dabaqadii saddexaad kuwoodii waaweynaa iyo axkaamtii qoray iyaguna oo iyagoo axaadiis maaragtay soo daliilsanayo oo imaam maalik marka muwaطi buu qoray kitaabka muwaطa la dhihi jiray axaadiista marka xoogga leh yuu si gaar ugu dadaalay oo reer xijaaz ay laga wariyey laakiin wuxuu ku daray aqwaashii saxaabada iyo fataawadii taabiciinta iyo dad ka dambeeyey yuu muwaطaca ku daray cabdulmalik ibn cabdilcaziz ibnu jurayj isaguna kitaab buu qoray abu camr cabdiraxmaan ibn camr alawsaaci oo shaam joogay kitaab buu qoray sufyaan athawri kitaab buu qoray xamaad bnu salama yani sufyan thawri wuxuu joogay kuufuu joogay xamaad bnu salamana basruu joogay isna waxbuu qoray culmo kale marka kasii dambeysuu leey waa dariiqoodii maray ilaa aimada qaarkood marka ay arkeen in xadiiska rasuulka sal ly slam si gaara loo qoro oo aan lagu darin aqwaashii saxaabada iyo fataawada taabiciinta iyo dad ka dambeeyey marka cubaydullah ibnu muusa alcabsi yaa musnad qoray musadad ibnu musarhad albasri musnad buu qoray asad ibnu muusa musnad buu qoray naciim ibnu xamaad musnad buu qoray naciim masr buu jooga marka aimadii marka ka dambeysay iyagay kusii daydeen ma jiro imaam aimadii ka mid a ee dadkii xadiidka xafidsanaa ka mida ilaa xadiidkii uu xafidsanaa masaaniid buu maaragtay ku alif oo ku qoray oo ku tasniifiyey yani xadiidkii maala cumar laga wariyey gaar baa loo aruurinayaa xadiidkii maarata laga wariyey cali gaar baa loo aruurinaya xadiidka ibnu mascuud laga wariyey gaar baa loo aruurinaya xadiidka caaisha gaar baa loo aruurinaya masaaniid baa la yidhaha marka sida imaam axmed uu sameeyo kale iyo isxaaq ibnu raahuya iyo cuthmaan ibn abi shayba iyo iyo keyrkood oo kutubtii waxay maaragtay ku qorayaan xadiis walba saxaabi walba xadiistiisiiba meel ku aruurinayaan culamo kalena waxay samaysay abwaabtii iyo masaaniiddii isku dareen sida ibn abi shayba uu sameeyey oo kale marka yani xadiiska qoridiisii baa maaragtay dib u dhacday wax jira maaha oo qarnigii saddexaad iyay dib ugu dhacday wax jira maaha tan iyo rasuulka sal slam xadiista la qoraay marka in la yidhaahdo kutubta lixda ee bukhaari iyo muslim iyo abu daawuud iyo nasaa-i iyo tirmidi iyo ibn maaja dib bay u dhaceen oo qarnigii saddexaad bay soo gaareen waxaan leenahay qarnigii saddexaad bay soo gaareen maxaa ku jaban waxaa noo caddaatay in usuushoodu ay ahayd wax hore usii qoran usuushii axaadiistaa horey usii qornayd baaxisiinta qaarkoodna waxay leeyihiin intay baxhi sameeyeen subxaana allah waa matbuuc yani kolley matbuuc oo bannaanka usoo baxay maa lakin anugu waxaan hayaa isagoo macnaha risaala jaamiciya ah waan hayaa anugu ninka baaxiska ah waa nin yamani ah oo maxamed baajacmaan la yidhaahdo halkan marka jaamacaddan malik cabdilcaziz la yidhaahdo oo hadda daybo loo lagu magacaabay yuu yani risaalada ku diyaariyey oo majisteerka ah marka kitaabka ku saabsan alwuduu waa weesaqaadkii oo saxiixulbukhaari yuu dabagalay axaadiista bukhaari ku taalla ee weesaqaadka keliya ka hadlaysa ka soo aruuriyey weesaqaadka yuu dabagalay raad raac buu ku sameeyey wuxuu leeyahay marka boqol iyo saddex iyo toban xadiis baa ku jirta kitaabulwuduu laba boqol iyo siddeed iyo soddon raawi yaa kitaabulwudu keliya ku jirta meelaha marka axaadiistaas laga keenayna waa boqol iyo toddobo meelood baa laga keenay waa waa maadda maktuuba yacni wax qoran baa laga soo guuriyey maaha wax afka keliya lasaga laysaga soo guurguuriye maaha oo lagu kala qaatay maaha marka risaaladiisa waxaa la yidhahdaa almasaadir almaktubatu lilbukhaari fii saxiixihi kitaabulwudu keliya yuuba ka sheekaya risaaladiisa dhanba kitaabulwudu ay ku saabsantay kitaabulwudu marka xaggee laga keenay boqol iyo toddoba maado oo qoran yaa laga keenay oo raadkeedii lahay oo daliilkeedii burhaankeedii cadiya oo kitaab hebel iyo kitaab hebel iyo kitaab hebel iyo oo waa hore la qoray ah oo kasii horreysay bukhaari wax badan marka yani kutbadan maaragtay lixda qoritaankooda dib u dhacay waa maaragtay waa shubho maaragtay aad u taag daran oo wax saxa aan ahayn iyagu marka waa dad moogta aqoonta ay ku yar tahay oo haddana iska fidnaysane waxay u maleeyaanba sunnada la sheegaya inay lixdan maaragtay kitaab ku koobanta sunnaduna kuma koobna lixdan kitaab ee horaa loo qoray dad ka dambeeyana waa yimaadeen oo axaadiis maaragtay badan ku istidraagay oo aysa iyagu werin lixdaani marka yani qoritaankii baa dib u dhacay waa uun raggan mustashriqiinta ee gaalada un baa laga qaatay waa bidca iyaga laga qaatay danta laga leeyahana ay tahay sida xadiidka loo soo naqliyo loo soo guuriyey in shaki laga geliyo dadka laakiin maqsadkoodii ma gaarayaan wabillahi towfiiq intayna ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa akhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed مع تحيات إخوانكم في شبكة منهج أونلاين